bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo oo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xalay xarunta hoose xarunta dowladda hoose ee muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda iskaashiga bariga afrika gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa dhiggiisa dalka turkiya khadka telefoonka kula hadlay iyagoo ka wada hadlay xiriirka labadaba baarlamaan ee soomaaliya iyo turkiga madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu ku booriyey shacabka puntland in la derdergeliyo howlaha diiwaangelinta doorashooyinka qofka iyo codka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in loo midoobo sidii musuq maasuqa ka jira qeybaha kala duwan ee dowladda in sidii loo ciribtiri lahaa akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa ka hadashay dil loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray dalkaas ukrein balse markii dambe ka mid noqday ciidamada dalkaas ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadayna wararka ugu waaweyne kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran gudoomiyaha baarlamaanka ahna cafwan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xalay waxa uu xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ku qaabilay islamarkaana martiqaad uu sameeyey iyo soo dhoweynba wafdi ka socda hay-adda iskaashiga bariga afrika gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaali madaali ayaa waxa uu isagu soo dhoweyntan uu sameeyay guddigan oo ka koobnaa qeybaha kala duwan hay-adda iskaashiga bariga afrika oo dhowaanahanba ku sugnaa magaalada muqdisho madaale ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay maamulka gobolka banaadir isagoo ku hadlaya in guddigan uu ku soo dhoweeyo magaalada muqdisho gaaraan xarunta looga taliyo gobolka banaadir madaale ayaa sidoo kale waxa uu qeybaha kala duwan ee lagu soo dhoweeyey xalay marti sharaftii ka qayb gashay kulanka ayaa waxaa lagu wareejiyey qeybo ka mid ah meelo iyagoo laga dhisay aqal soomaaliya islamarkaana si aad ugu farxeen guddiga iskaashiga bariga afrika oo iyagoo qeyb ka ahaa xaafaladii xalay soo dhoweynta ahayd gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
inaan isla sii caweyno oo la sii sheekeeyo waan jeclaynay laakiin wakhtigaa isguraayo waana dareensanahay beryaha aynala joogeen inay dareemeen walaalahayna inay dhex joogaan dadkoodii iyo dalkoodii inay joogaan inay dareemeen ayaan aaminsanahay maxaa yeelay caawa ayaan ka dheehanaya wejiyadooda inay sii jeclaanayaan inay muqdisho sii joogaan maalmo kale baaqi kusii noqdaan sidaasi la mid ah agaasimihii guud ee dhallinyarada isboortiga ayaa joogo iyo taliskii ciidanka ilaalida deegaanka waxaan aada iyo aad ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda arrimaha dibadda oo ayuudana beryahan hawshaan hormuudka ka eeday gacantana ku haysay iyadana waxaan leenahay wasaaraddu way ku mahadsantaha intaa kadib waxaan rabaa inaan hadalkayga halkaas ku soo koobo maadaama aan rajaynayo in maaragtay meelo fogfog loo kala hoyan lahaa waxaan leenahay caawa farxadda lama soo koobi karo halkan waa la isugu imaan jiray kulamana waa ku qaban jirnay laakiin kulanka caawa waa nooga duwanya
wafdugan ayagoo ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho islamarkaana kulamo la qaadanay qeybaha kala duwan ee madaxda dalka gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhiggiisa dalkaasi turkiga gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo isagoo ku sugan magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa uu khadka telefoonka uu kula hadlay dhiggiisa dalkaasi turkiga ee gudoomiyaha baarlamaanka iyagoona ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xiriirka labada baarlamaan ee u dhexeeya dhinaca wadashaqaynta ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa uga mad celiyay dhiggiisa dalka turkiga xiriirka wadashaqeyneed labada baarlamaan udhexaysa iyagoona gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi turkigana uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xiriirka dowladaha turkiga iyo weliba sidoo kale soomaaliya sidii loo xoojin lahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa bulshada ku dhaqan degaanada puntland ku booriyey dardargelinta diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod ah dhawaanaha la filayo inay ka dhacaan degaanada puntland madaxweyne siciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland isagu oo la shaqaha ku joora degaano hoos yimaada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shalayna booqday degmo lagu magacaabo owd ayaa waxa uu isagu dadka degaanka kula dardaarmay inay degaankan ay noqoto si dadku ay kusoo horta islamarkaan ay noqoto goob dalxiisa waxaana ku baaqay shacabku in loo midoobo sidii doorashooyinka looga qayb qaadan lahaa
karaa reeraha iyo garashadiisa iyo reer walba inuu meel gaara degmo ka dhigto laakiin dhibaatay noo keenaysaa mustaqbalka fog awooddeenay kala qaybinaysaa wax soo saarkeennay halis u tahay maamulidda dalkay dhibaato ku tahay marka waxaan rabaa waxaa lagu tartamayo inay tahay xaafado kala qurux badan oo kala qiimo badan oo fursaduhu ka kula fiican marka tartanka u furan hadda bandarsiyaada waxa weeye inay isku qorshayso magaalo soo jiidata indhaha caalamka inay saa isu qorshayso annagana waa kala shaqaynaynaa haddii lahayn safarkeennana kaasaa saldhigu ah waan rajaynaynaa xeebaha quruxda badan ay leedahay iyo joogiga fiican oo annaga ruuxaddeenna maanta aan dareemayno in dadku ay nala dareemaan oo fursadda ay ka faa'idaystaan wixii warbixinno ah intii hadda dowladdu qabatay ee la soo gaaray iyo bulshadu inta ka dhiman iyo qorshayaasha mustaqbalka insha allah kulamada gaarka ah ayaan u daysan doonnaa waad mahadsantihiin waan ka mahad celinaynaa sida wanaagsan aad noo soo dhowayseen waa ku faraxsannahay inaan nimaanno waana noogu jirtaa qorsaha inaan booqanno magaaladii qadiimiga ee naftirkeeda taariikhda waxayna ka mid noqonaysaa goobaha taariikhiga ah ee puntland iyo soomaaliya iyo caalamka uu leeyahay si gaara ayaana loo maamulayaa sida meelaha taariikhiga loo maamulo waxaa golaha wasiirada ee dowladda puntland ay ansixisay nidaamka lagu maamuli doono waxyaabaha aahaarta ah ee puntland leedahay oo ay qow ka mid tahay iyo magaalooyinka kaleeto iyo taariikhda faraha badan ee qadiimka ah ee dalkan uu leeyahay gaar ahaan puntland leedahay oo ah meelaha la soo aadi doono insha allah qorshayaasha horumarneed wasaaradihii way joogaan si mugland insha allah muddada aan halka joogna diiradda u saari doonnaa waxaan jeclahay inta hadal ka bixin inaan si gaara ugu mahad celiyo doctor kamaal oo runtii ahaa dadkii markii dalkan dib loogu soo noqday isagoo dhakhtarah
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo isagoo kaasa oo la hadlayay shacabka ku dhaqan degaana hoos yimaada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha dowladdu iyo shacabka soomaaliyeed in loo midoobo sidii musuq maasuqa wax looga qaban lahay ka dhex jira alaamaha kala duwan ee dowladda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladdu aysan ka dhex jirin oo keliya xukuumadda arrimaha musuq maasuqa ay meelo badan oo kale ay ka jiraan waxaanu sheegay in arrintaasi sidii looga hortegi lahaa loo midoobo ra-isul wasaare xamse cabdibare oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi oo muxaasasada la yaab kale ee aynu wax u qaybinno ee wax ku samayno waa inaan bedelnaa oo laba walaal iyo haddii ay intay tartan galaan guulaystaan waa inaynan la yaabin laakiin hadda hadday laba walaalihii ay intay tartan galaan guulaystaan maba dhici karto meeshan laba walaali inay xafiis wada joogaan bal kuwa isku qabiil inay xafiis joogaan aad bay u adagta meelaha qaar baan ogahay oo inta imtixaan la geliyey exam weliba hay-ada dawlihay qaadeen ayaa ilaa iyo konton qof meeshii timid marka qofkii meesha joogay ee mas-uulka ka ahaa qofkii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaadba isku reer bay noqdeen markaasaa kii koobaad laga tegey oo kii labaad laga tegey oo kii saddexaad laga tegey midna lama qaadan cadaalad ma ma aha marka cadaalad ma aha cadaalad oo ku dhisan waydadan waxba iska gelin because qofka aad isku beesha tihiin ee halkaas joogaa wax kaa galay ma laha cadaaladdu waa inay shaksi noqotaa qof adiga iyo qof hebel inay noqoto waayo
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaarka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa ka hadashay dil loo geystay sarkaal uga tirsanaan jiray dalka ukraine islamarkaana kusoo biiray ciidamada dalka ruushka kadib markii qarax lala eegtay gaarigiisa dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay in arrintan ay ka dambeyso dowladda dalka ukraine waxaana sheegtay inay baaritaan ay ku sameyn doonto sababta keentay dilka sarkaalkan hore uga tirsanaan jiray dowladda dalkaasi ukraine islamarkaana ka mid noqday ciidamada dalka ruushka dowladda dalka ruushka ayaa weli waxay ka wada duqeymo gudaha dalkaasi ukraine inkastoo magaalooyin waaweyn aysan ka jiran adeegyadii dadku ay u baahneen sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo korontada dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto duqeymaha ay ku hayso gudaha dalkaasi ukraine gudaana warkii subaxnimo idaacadda dalsano nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel